halkani waa golaha laantiiska codka shacabka soomaaliyeed toob iyo soddon sano kadib faysal cabdi rooble muxuu kaasoo kulmay magaalada muqdisho marka loo eego dhinaca siyaasadda xiriirka dadweynaha iyo dawladda iyo weliba shirarkii lagu qabtay goobtaasi isagu u tegay shaksiyan ee ka hadlayay dastuurka xiriirka dadweynaha iyo baarlamaanka iyo weliba xiriirka shaqada ka dhexeeya ciidamada iyo dadweynaha magaalada muqdisho ku nool maxaa kala soo kulantay faysal maxaad kusoo aragtay markaad u eegto dawladii hore aad adigu joogtay soomaaliya soddon iyo lix sano ka hor
runtii horta
waayahay dawladii dee dawlad taamay ahayd oo dawlad dalalkan hadda gacanta inaguba haya dawlad iyadu aada uga xoog weyn bay ahayd ama etoobiya ha noqoto ama kenya ama uganda marka laba meelood oo la kombeer garayn kara ma aha ama la bersiin karo muqdisho taarikh ahaan waktigaa waxay ahayd seventieskii sida uu ku tilmaami jiray ururka adduunka bilayskiisu magaalada ugu nabadgeliyeysan oo geeska africa iyo bartamaha africa ku taala iyo labaatanka magaalo ee ugu nabadgeliyeysan ayay xamed ahaan jirtay ku gabaasimeeyey marka heerkaa ma hiisan karno awoodda madaxweynaha iyo dawladda hadda dhisan runtii way baahsan tahay waxayna ku baahsan tahay saddex meelood meesha ugu horreysa waxa weeye fulinta oo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre ay iyagu haystaan iyo wasiiradooda ilaa chief of staffkooda baarlamaanka oo isna awoodiisa gaarka leh iyo dowlad goboleedyada runtii inta layskuma xidhna gaar ahaan waxaad moodaa in aanay fahamsanayn baarlamaanku awoodooda iyo xilka saaran sida ay u dootamaan baad ka aragteen bimacnay maalin kasta tviyada waxaad ku arkaysaan ajendo qodob laga dootamayo oo laleeyahy waa laga dootamayaa laakiin lama tix raaco lama diiwaangeliyo go-aan ka soo baxo la raacaana ma jirto taasi waa kow ta labaad baarlamaanka dad shacbiya ama journalistis ah oo lagu soo macsuumo oo iyana ka qayb gala hadhowna markhaati ka noqda ma jiro aniga hadda waxay ugu dhashayba in aynu maogtahay ku macsuumno mansoote iyo meelaha in ay soo arkaan bal baarlamaanada adduunka say u dootamaan ma aha oo keliya soon inay iyagu albaab isku xidhaan waa inay shacbiguna meeshii la joogaan iyo dowlad goboleedyada oo runtii aada moodo in ay ka aamin baxsan yihiin dowladda dhexe bila soomaaliya isla markaana ay mararka qaarkood caqabada ku noqdaan weliba gaar ahaan hadda oo iyadoo markii hore niyad wanaag laysku yaqaan laysku bilaabay hadda meel xun uu ka maray xiriirkoodu laakiin hadda aada moodo dib in loo soo celiyey dastuurka ayaanu u tagnay bay ahayd runtii in laga munaaqashoodo laakiin arrintii waa la curdandabiyey oo dhabarka ayaa lagu dhuftay dowlad habeenkii ay aroornimadii markay bilaabmi lahayd hawshu oo ahayd bisha sideedeedii toddobadeeda habeennimadii waktiyadan oo kale ayaa war madaxtooyada laga soo saaray oo layidhi shirkii kansal gareeya sababtoo ah waxaa diiday dowlad goboleedyada waxay ku diideenna may sheegin madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo anigu saddex jeer baan arkay maraan si shaksi u arkay iyo maraan koox la arkay intaba wuxuu caddeeyey isagu uu ku adkaystay openly in ay dowlad goboleedyadu la socdeen arrintan ilaa markeedii hore kana qayb galeen tanna ay ahayd wax kaleba ma ahayna diasporaha inta ugu badan waxa meesha yimid diasporay ahaayeen marka uu garan waayey waxa ay u diideen una joojiyeen laakiin isagaa markii dambe noqdeen runtii waxaan ugu sadbadiyey kumuu adkaysan prime ministerku ku adkaystay in shir ku socdo laakiin madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaan ka raacayaa danta fog iyo isku tallaanta fog marka asaga ayaa amarka bixiyey inaan la sii wadin wasiiradu iyo prime ministerku labaduba waxay rabeen in aan degta loo dhigin oo iska socdo taa aad baan horta ugu sod kordhiyey tan kale ee in uu markan dambe gobasha dhigana oo isugu yeedho isagaa lahaa i think wasiiradu qaarkood waa ka biyo diidanaayeen oo madaxweyne waxay ku yidhahdeen waxaa lagu arkayaa nin jilicsan laakiin runtii nin adag ayuu ayuu noqday oo inuu inuu macsuumo uu yidhaahdo war wixii hore inaga khaldamay haddii ay khaldameenba hadda waynu saxayna marka sideedaba soomaalidu waxaad moodaa waxay u arkaan compromise wax la yidhaahdo ama meel dhexaad in laisugu yimaado inuu qofku jilicsan yahay laakiin labadaaba horta wuu ka hadlay anyway madaxweynuhu dhowrka jeeraynu aragnay wuxuu iila muuqday dagoodow aniga nin very frank ahaa oo aada iyo aad maogtahay wuxuu rabo noo sheegayey laakiin waxa ka muuqatay in dib uu intuu ku qiyaasayay dibta meesha taala in ay hadda ka weynaatay ama ha noqoto dhaqaale xumada waddanka ka taagan oo markii uu doorashada u carriyay madaxweynuhu waxa lagu qiyaasayey in soomaaliya cashuuro iyo waxay qaado ay laba boqol iyo afartan milyan tahay laakiin hadda marka dib loo qiimeeyey wuxuuba waa boqol iyo lixdan iyo shan milyan siduu noo sheegay waa waa jump change waa lacag aada u yar dalku qeerku marayo marka la arko iyo baahida askarta iyo qalabka iyo waxa taal tan labaad dibta ay isku hayaan siyaasiyiinta soomaalidu ama kuwa federaalka ha noqdeen ee bila soomaaliya fadhiya ama ha noqdeen kuwa kale ee dibadda ka jooga ma dib yara marka haddaan xal loo helin ay ku wada shaqeeyaan dhinacyadan kala duwan runtii xawaaraha isbedelku ku imanaya aada iyo aad buu u gaaban yahay waxaan intaa ku darayaa haddaad su-aal iga weydiinaysa hadda waan u diyaargaroobi doonaa waxaan intaa ku darayaa laba arrimood ko in dalalka carabuhu gaar ahaan abudabey ay gacan aad iyo aad iyo aad ugula jirto dalka cidna caad kama saara anuu qarin maayo madaxweynuhu openly wuxuu ku hadlay noona sheegay arrintan laysku haysta ee qadar iyo wuxuu kuleeyahay m mamabay weydin abudabeydaas laleeyahay waad la safateen lamaydaan safan sida ayga inay farta noogu yeedhaan bay rabaan haddayna odhan lahayn intayna la munaaqashoon lahaayeen kaiskiinu waa maxay annaga kaiska iyaga haddaanu dubai nahay iyo sacuudiga sharaftaa lanama siin buy waxaa awood intay iyagu gacanta ku qabtaan inay yidhaahdaan how dare you sideebay ku dhacdaa in aydaan annaga waxaanaan rabin aydaan sanan runtii waana waa waa hadalkiisaan idin sheegaya wuxuu qariinanayna maaha isagoo markaa isagu ku adkaysanaya in aanay cidna la safan laakiin inaan laba weydiinba chance lawa explain garayn kari lahayn taasi waa ko abudabey dhulka ay ka qabsatay muqdisho aayo xumo ayuu soomaaliya u yahay oo ah dhul badeed badda iyo beriga muqdisho soo gelaya oo derbiyeysan oo xidhan oo billions of dollars haddii hadhow la develop garayo hundreds of millions of dollars ku jooga ay gubay dadka ka qaadato waa muqdisho dhexdeeda waxa kale xeebaha iyo waxaa ma ogi deeta puntland iyo sana waxba idin ka sheekeyn maayo taasi waa koob ta labaad waxaa aniga iga soo dhaadhacday caddaanna aan u arkay ninka ugu sarreeyana aan arkay qolada laleeyahay amisom iyo audu in ay noqdeen waxnaha u qaban qawda maqashi waa ogahay inuu madaxweynuhu aanu odhan karayn arrintaa uu maalin dhow ka tegay iyo mucaawamaadkooda mucaawamad soo weydiisanayo laakiin shir baan ku jiray uu si cad u yidhi waliyaha amisam haysta ma siin karno hubkayaga askarta soomaaliyeed because dad trainida maaha haddaanu siinana al-shabaab baa ka qaadanaysa bimacni markaa aaminaad laftaas heerkaa joogta oo amisamtii lacagta iyo xoogga la gelinayay oo billions of dollars lagu kharash gareeyo baa askarigaa soomaaliga ee sadaayiga xambaaraynaya hadduu markaa xabaddu ka dhammaato kulama siinayno sababtoo ah inta laga boobo ayaa ayaa lanagu ridaya marka hadday sax yihiin iyo haddii kaleba waxay kuu caddaynaysaa in aanay aaminaad jirin waxay ka wadaanba theories badan baa jira markaa meesha xadano la yidhaahdo oo magaalo magaalo ku dhex taallo ah waxay noqotay meel fawdo ah oo waxyaabo badan oo soomaalida dhibaya laga soo abaabulo isla markaana haddaad maqasho qof soomaaliya oo kuu sheegayo oo kule amisom shaqay noqotay totally waa inaad aamintaa waa run shir baan ka qayb galay waxaad garanaysaa sida ay u diidan yihiin in barnaamijku uu dhammaado qolyahan amisom in ay muddo dheer rabaan inay ku shaqaystaan laakiin waana loo baahan yahay markaad haddana sidaa u aragto baa waxaad arkaysaa in askartii dalka joogta aanay ku filayn in cadowgii xoog leeyahay in ay baydhabo duleedkeeda fadhiyaan al-shabaab iyagoo hub waaweyn haysata in asanaadii xooggii soomaaliyeed aanu diyaarsanayn marka waxaad ogaataa al-shabaab marka ay xamar qarxinayso xamar wax laguma yeelin muqdisho wax laguma yeelin waxa xanuunku ka soo gaadhaa oo aad al-shabaab loogu laayaa meelaha ka baxsan muqdisho markaa jabka ku soo gaadha ama puntland ama kismaayo ama duleedka baydhabo marka xanaaqaas ay arkaan bay nafxaraarada muqdisho qaxiyaan si ay dadka frustration u geliyaan in general noloshu waa kusoo noqonaysaa dalkii al-shabaab aada iyo aada iyo aad ba u daciiftay qaraxan iyo waxaan waa la caali laakin structurally iyo military ahaan maanta aad bay usoo wiiqmaysaa keliya waxa weeye haddii aynu helo fadaayiga askariga soomaaliyeed cid caawisa oo qalabaysa sida saaxiib daacada ama turkiga ha noqdo ama cid kale ha noqotee waxbaa midaan markaa kusoo gabagabeyn waxa weeye arrinta la furi la-ya waxa weeye war dawladdiina waa u baahan tahay sida la sheegayo aanu garan maayo etoobiya oo kale oo ka madaxweynihii etoobiya tegay shacbi weynihiina waa ka xanaaqsan yihiin oo etoobiya ma arkaraan marka labadaa arrimood sidii laysu waafajin lahaa oo mid loo dooran lahaa waa caqabadaha ugu waaweyn ee haysata dawladda soomaaliya iyaduna waxay noo sheegaysaa sirteedii ma hubno gudaheedii ma ogin inay etoobiya u baahan tahay ummaddii soomaaliyeedna waxay iska dhaadhiciyeen in waxanba dhibteeda siday doonaha ku timaaday ay etoobiya wado marka runtii ansarka hadda ma hayo laakiin labadaa arrimood iswaafajin la-aantoodu waqcad weyn bay ku tahay taageerada ay heli lahayd dowladda muqdisho ee bila soomaaliya waxaan intaa ku gabagabeynayaa puntland udeeda wax weyn lagama sheegayn dad badan oo puntland ka yimid baan la kulmay dadka aad bay u niyad jabeen president gas aad iyo aad iyo aad baa looga dayriyey in uu hawshiisii ka gaabiyey in dalku rijinku aan idhaahdee gobolku meeshuu hiigsanayey in aad ay uga soo gaabiyeen oo runtii xan weyn oo odhanaysa musuq ayaa ku habsaday maamulka abdiweli gas ayaa reer puntland ay leeyihiin waxaan arkay dad odhanaya madax odhanaysa iga dah igu soo hadal qaadi bal halkaasaan ku joojinaya haddii aad su-aal
siyaasiyiinta faraha badan iyo aqoonyaha shacabka magaalada ku jirta aan xilalka haynin iyo dadka ganacsatada alla fahaantooda inaanay u arkaan dawladda sare inay noqon karto mid taaba qaada oo isbedel keenta oo muuqata weli in dalkan gaarsiin karto doorasho
wallahi horta laba horta dee mudicigu waa laba nooc waa mudici constructive ah oo waxna kuu sheegaya waxa khaldan waxa saxdana kuu sheegaya for instance ninka aan la kulmay oo weliba nin aan isiri waa neutral oo reewaqooyi ah oo dhowrkeen aanu si gaara u wada sheekaysanay markii dambena aanu kusoo raacnay meel fog waxa ka dhiman oo ay ahayd for instance dawladdu dhibaatooyin aan loo baahnayn in iyadu waramo aan loo baahnayn in iyadu isku dhufato nabaro aan loo baahnayn in iyadu isku geysato baa idinka sheekeeyey laakiin in ay niyad fiicni ay hadda ku kacday lixdii bilood ee hore wax weyna ay ka qabatay xagga amniga soomaaliyana waxay kusoo urureysaa un amniga shaqo abuur iyo in muqdisho dib loo dhiso saddexdaa haddii la helo waxa kasoo hagaagaya marka inuu ku dootamayay inuu amnigu soo hagaagayo laakiin de waxa jira runtii mudiciyo xoog badan midda ugu weyn waxa weeye dowladda maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa aada iyo aada loogu canaantaa waxa afgaarada la yidhaahdo markii uu baarlama markii uu sharaxaada gelayay ayuu expectation ama hami weyn dadka u sheegay hamigii ayaa hadda lasoo qabanayay expectation unmet expectation haddii uu markii hore hankiisa soo gaabin lahaa bonisas waxaa ka mid a tan dee iminka etoobiya oo kale aada buu canaantay askarta etoobiya ee dalka joogta markii uu musharaxa ahaa haddana waa keenay marka waxyaaba caynkaasa bay kuu tilmaamayaan qolada mudicigu aniga waxay ila tahay isbedel waa dhacaya maray noqotaba oo xagga billa billa soomaaliya gudaheeda awoodaha ugu sarreeya waxwaa iska bedelayaan maray noqonaysa garan maayo laakiin i think weli farmaajo waa popular weliba dadka hoose dadka shacbi weynaha ah weli waa popular dad dalaanu taageera ayuu leeyahay afartiisa sano waa dhamaysanaya waxay challengega weyn ee u yaalla waxa weeye wixii la odhan jiray laba kaclayn ma samaynayaan laba kaclayntaasoo ah in ay iska nadiifiyaan waqcadihii gaadhay ama xagga dowlad goboleedyada kaga yimid ama xaggii tii qalbi dagax kaga timid oy dadka intay u sharaxaan move on horey hanu socon la yidhaahdo hore loo socdo iyaga oo adeeg fiican keena magaalada muqdisho iyadoo la kaashanayo governorka banaadir iyo magaalo madaxda muqdisho taadi oo runtii nin hadda aad moodo kolaba fircoon haddii ay arrimaha wax ka qabtaan waxaan u malaynayaa isbedel la tusaan in ay wax iska bedelayaan waa og yahay fulaxantiisa kama maqna i think way og yihiin waana maogtahay loo sheegay runtii siyaasaddu warwareeg badan bay leedahay marka aniga way dhamaysanayaan waanay i think digtii ugu xumayd way dhaaf nimaan la sheekaystay oo dowladihii hore meel fiican kaga jiray baa wuxuu ii sheegay wuxuu igu yidhi dhibta dowladda maxamed cabdillaahi farmaajo iyo khayre ku dhacday waxay la mid tahay annaga sii nagu dhacday buu yidhi markaan sanadka saddexaad maraynay marka haddii marba dhibta heerkaa gaadhay ma horey uga soconayaan mise dhibtaa la haraysa waxaan u malaynayaa kolba inay hore uga soconayaan afar sano dhamaysanayaan laakiin gurba qaar baa ka hadlaya in aan twenty twenty twenty one aan idacin one man one vote kuwaasna waa kuwa ku awkacsanaya dhaqankan four point five iyo waxay odayadu soo dooraan markaasaana ma sheegi karo laakiin walba madaxweynuhu mar uu noo qudbadaynayay wuxuu sheegay in uu aada iyo aad ugu foojigan yahay inuu dalka gaarsiiyo hadafkaa uu uu ku ballan qaado
faysal maalintii shirka doorgalaeedyada madaxweyne furaayey waxa uu yidhi waxay loo baahan yahay wada shaqayn wada shaqayntuna waana ka bilaabantaa bushi madaxtooyada iyo golaafooda madaxtooyada iyo baarlamaanka halkan wana baas ka bil halkan waana hadda ka bilaabantaa buuri ma kala duwanaansho iyo xiriir la-aan ka dhaxaysadaa jira baarlamaanka iyo madaxtooyada dowladda iyo madaxtooyada waxaa lagu leehay hataa maalinta madaxweyne waa ku badaynaya oo baarlamaanka la hadlaya inaan wax jawaabo saxiib in aada looga bixnin adiga ama garanta adigu matala aada u sheekeeyey
wallahi dee ragga siyaasiyiinta ee baarlamaanka ku jira isku jiraan qaar badan oo waa kutelegamia la yidhaha waa gurubis gurubyadu waxa jira ku xidhan kulayowgii isaga uu ka badiyo ama boodka kaga qaaday meesha oo laakiin weliba qaar u daacada qaar baa ku xidhan dowlado dibadda ah sida abudabi ama qatar ama sacuudiga ama etoobiya qaar baa isaga ku xidhan marka meeshan baarlamaanku horta sideedaba waa fawdo ma aha qofku in uu intuu meesha yimid inuu rabo inuu dalka wuxu qabto waxa weeye reer baa soo dirtay reerku ayuu ma og tahay kolba dhinacii reerkaasi uu u socdo ayay u socdaan marka waa dad aada u kala qaybsan runtii markaad la sheekaysato baarlamaanka intooda ugu badan waxay aada u dhaliilayaan badiyow madaxweynaha ku xidhan ama u shaqeeya ay leeyihiin ay ka quudareynayaan madaxweynuhu inuu isbedel sameeyo isbedelka asaa waxaad odhanaysaa mararka qaarkood isbedel daacad loo rabaa mise waa isbedelkan kuu sheegayay ee in adeerkii inuu beeb ka qaadaan laakiin sideedaba dagoodood adiga madaxweynuhu dhowr jeer waa maqlay meelo badanna waa ka maqlay dad badanna waa u sheegeen waxa weeye hadday guldariir uu siyaasadda ku yimaado waxyaabaha lagu daweeyaa waxaa kamid a inaad isbedel tusto inaad sisafal samayso inaad idin dadka qaarkood ka qaado maalinta rootun hal ka sheegnay halmadan ninkii lagu hordhawaajiyey baan ahaa in sambalooshe uu meesha ka baxo maadaama uu mas-uul ka ahaa arrimihii madaxweynaha la degi gaaray sida si qalbidaag waxoo kale i think weli hadda inuu meesha mudaca geliyo waa loo baahan yahay i don't know inay sanad iyo bar ku qaadanayso laakiin dulgariir baa ka dhacay dowladda maxamed cabdillaahi farmaajo dulgariirkaana waa in daweeyaa dee si ku daweyn haddii inta la shiro la moodo inay dawowdayda ani waxaan ku hubaa ma daw dawo looma heline way waa la yar busta la saaray wax busta la saarayna ma bogsado marka i am sure maray noqotaba in uu kusoo noqon doono
waya intaas waxaa ka barnaamijka qaybtiisii labaad iyo faysal cabdi roble golaha online conferency socdaalkii magaalada muqdisho ku tegay waxyaaba kula soo kulmay iyo weliba siida arrimaha siyaasada horumarka iyo weliba wada shaqeynta dowladda iyo baarlamaanka iyo madaxtooyada intaasaan idin macadsanaanaya waxaase jeclahay adigoo mahadsan qaybta saddexaad ee barnaamijka inaad igala qayb qaataan dad kamida golaha hadii ilahay